الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني أحكام الصلاة سيبا وعين كجرني شروطي أي صلاة لهيد qaala almaalimu raxima allahu tacala wuxu uhi watawajuhun u jeesasho lilqiblati qiblada loo jeesto ayaa ka mida shuruuddii salaaddu ay lahayd ilaa fii nafli safarin safar sunnihii mooyaane wa shiddati khawfin cabsi darraanteed iyo adkaanteed mooyaane waishtibaahi qiblatin iyo qiblo oo qofka markaa ka qarsoonto oo ka dhee gasho mooyaane yusallii waa tukanayaa markaa qibladu ay ka dhee gasho wa yuciidu waanu soo celinayaa salaadii waxaynu ku jirnay shuruuddii ay lahayd salaaddu shardiga koowaad wuxuu inooga dhigay satru lcawra bitaahirin liqaadirin calayhi cawradii in la asturo oo shay daahira lagu asturo qofkii karayay kii isagu kari waayo inuu qaawanidaa ku tukanayo salaadana aan u soo celinaynin ayuu inoo sheegay sheekhu shardigii labaad ayuu halkan inoo gelaya wuxu uhi watawajuhun waa ujeedin iyo ujeedsi qofku laabtiisii uu u jeediyo lilqiblati qiblada iyo kacbada xaggeeda qofkii weliba awoodda u lahaa ee karayay waa inuu laabtiisa xagga qiblada iyo kacbada waa inuu salaaddii ula jeestaa haddii uu markaa qofku awoodu leeyahay oo qiblada aanu u jeesanin salaaddiisi ma ansaxayso waana ijmaacu lculamaa laakiin qofku haddii aanu karaynin sida waa qof xanuunsanayo qibladii cid u jeedisa buu waayey waaba qof xidhan oo meel ku xidhan oo aan nuuxsan karaynin sidaa uu yahay ayuu ku tukanayaa waanu soo celinayaa bay yidhaahdaan hadhow marka ay dee cid toosa uu helo amaba uu markaa dee la furo waxaana tilmaamayaa aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam wejigaaga waxaad u jeedisaa masjid xaraamkii jihadiisa kacbadu haddii ay qofka u muuqatana waa inuu deecaynteeda qaabilaa masjidka xaraamgu maray ka dhex muuqan karta intii kalena waa inuu jihadeeda iyo xaggeedaasun u jeestaa xadiidka bukhaari iyo muslim xadiidka caanka ah ee musiibu salaata ninka la yidhaahdo ee arkaanta salaaduna ay ku dhammayd waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabigaa ku yidhi idaa qumta ila salaati faasbiq lwuduu marka aad doonto inaad salaadda u kacdo weysaa dhammaystir uma istaqbil ilqibla kadibna qiblada qaabil oo xaggaa kacbada u jeeso wakabir allahu akbar deetana dheh wuxuu inoo sheegayaa sheekhu saddex xaaladood oo qiblada in la qaabilaa aanay shardi ahayn kow ilaa fii nabli safarin safar iyo socdaal sunnihii mooyaane qofku haddii uu socdaal iyo safar ku jiro oo uu sunnaysanayo safarkiisaasi haba gaabnaadee shardi ma aha inuu qiblada u jeesa bal yusallii ilaa sawbi maqsadihi maqsadkiisa iyo halkuu u jeedo muqaabilkiisaasunbuu tukanayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaana arrintaasi ka sugnaatay xadiidka ibni cumar imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan kaana rasuulahi sal l sl yusallii fi safar nabigu sala اlه alay slm wuxuu a safarka mid ku tukadaa calaa raaxilatihi xaydu tawajahad bihi meel alla meeshay ula jihaysato ayuu tukan jiray yuumiyu imaan waa ishaari jiray salaata leyli weliba salaada habeenkiina dee ishaare ayuu ku tukan jiray inla raaxilo iyo awriya rakubu dul saaran yahay ila alfaraa'ida wa yuutiru calaa raaxilatihi faraa'ida laakiin iyada hooguu la degi jiray oo salaada faralkaa dhulka ayuu degi jiray ayuu ku tukan jiray waana witrigana raaxilada dusheeda ayuu ku tukan jiray macnaha markaa hadduu qofkii safar uu ku sugan yahay salaadihii sunnaha ahaayee markaa uu tukanaya witrigii uu ka mid yahay dee ka tegi maaye isaga oo shareecadeen iyo diinteennu sa inoogu fudaydisay adigoo soconayo maqsadkaaga iyo ujeeddadaadii ku jira oo soconaya ayaa haddana salaadee lagu baliyo gaadiidkaaga aada ku dul tukanaysaa yacni haddii aada u degto tiraa sunayaashii baan ugu tukanayaa wakti baa kaa go-aya si waktigaasina aanu kaaga goyn haddii aad dee cibaadadii ka tigtana cibaadadii aanay kaala goyn ayaa shareecadeennu fudaydkeeda darteed isu keen waafajisayoo salaadii sunnaha ahayd adigoo awrkii saaran adigoo gaarigii saaran adigoo diyaaraddii saaran ayaad dusheeda ku tukanaysaa dee salaadahii fadalkaa iyaga waa loo degaya hadday suurtagal tahay oo haddii masalan gaari la saarayin dee waa la joojisanayaa waa la tukanaya dhulkaa lagu tukanayaa haddii ay diyaaro tahay dee oo meel markaa lagu dege la helaya dee waa halkaasaa lagu degaya lagu tukanaya haddayse suurtogeli weydo oo diyaarad hawadaa duuraysa ama dee doon markaa baddaa dhex hordaysa ama gaari aan kuu joogsanayn inuu yahayna halkiisaa adoo taagan ayaad ku tukanaysaa oo salaad la-aanun baa lagu ogolay haddii markaa dee ay suurtagal tahay waxaan jamaca keenay salaadaha haddii xilligii duhurka aad degan tahay casarkii soo hormari baa lagu yidhi xilligii maqribka haddaad degan tahay soo hormari baa lagu yidhi oo mar wada tuko haddii aad xilligii duhurka iyo maqribka iyo soconaysana dibdhigoo waktiga cishaayiga iyo waktiga casarka ayaad salaaddii u dibdhiganaysaa goor aad degtay ayaad tukanaysaa markaa midi waa ilaa fii nafli safarin wa shiddati khawfin wa ilaa fii salaati shiddati alkhawf cabsi darani markay jirto walow yacni salaaddaa la tukanayaa faralba ha ahaatee ayana dagaal haddii lagu jiro iyo cabsi haddii ay jirto qofku markaa halka uu jeedo isagoo u jeeda ayuu markaa ku tukanaya taasina baabu salaati alkhawf ayay inoogu iman doontaa mustaqbil alqiblati wakayra mustaqbiliha waa kii ibnu cumar lahaa idigoo qiblada qaabilsan iyo idigoon qaabilsanayn ayaa tukanaysaan masalada saddexaadna oonay kutubdii hore xusi jirin laakiin sheekhu markaa isagu uu xusay wa fi ishtibaahi qiblatin wa ilaa fi ishtibaahi qibla qibla inay qofka ka qarsoonto qibladii ay ka dheex gasho oo uu wareero oo masalan dee daruur baa jirta ama socdaal buu ku jiraa meel alliyaalyo meelay qibladii ka jirto iyo cid uga warranto toona waa waaye yusalli waa tukanayaa xaaladda uu ku sugan yahay xurmatulwaqti buu tukanayaa baydeen wa yuciidu waana soo celinayaa salaadaasoo hadhow marka wakti juhadu u caddaato ayuu soo celinayaa leanna waa cudur naadira bay yidhaahdeenoo marle araga dee kaasina wuxugunuu leeyahay ma jirto wa waqtun waqti ayaa la shardiyaa wa tahaaratu xadain xadadkii inuu ka daahir yahay baa la shardiyaa ilaa baaqida طahuurayni labadii wax daahirinayaba kii waaye mooyaane fayusallii kaasi waa tukanaya wa yuciidu salaadiina waa soo celinaya waxaa kaloo sheekhu yidhi wawaqtun waxaa kaloo salaadii uu shardi ah waqti oo shanta salaadood salaad waliba wakti awalahoo ay soo gasho wakti aakhirahoo ay ku baxdo ayay leedahay ilaahayna wuxuuhi ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waxay ahaatay mu'miniinta korkooda mid la waajibiyey oo wakti loo yeelay bay ahaatay qofku xilliga uu doona iskama tukan karo hadduu markaa isagoon waktigii ogeyn ama mare mu-akada aan u haysan uu iska tukado salaaddiisaasi ma ansaxayso walow waktiga dhexdiisiiba ha dhacdee waa inuu wakhtigiisi dhaba u ogyahay dee waxa wakhtigeeda looga saari karaana waa acdaartii koobnayd aynu kutubta qaarkoodba ku soo maraynayo qofka dee ilow aan ka dhalanin shay markaa lahwi iyo macsi aan ka dhalanin haddaad si aad ciyaariyo marka aad ciyaartooy aad u daawanaysay ay salaaddii kugu dhaafto ilowga noocaasi markaa isagu midaad ku dambaabaysa weeye hurdo aan wakhtigii oo galay aanad seexanay hadday kugu dhaaftana waa cudurdaar iyo dee adoo laba salaadood socoto ama xanuun ama roob laba salaadood isugu geeyo mooyaane nin baa berigaan muddo aan salaada ku wadon waar tuko nin tagsiilaba alla naxariiste wuu dhintay muddaan ku wada dhowdhay seetankii baa ahayd markii dambe uhi ni haddaba haleeli maayo markaan habeenkii soo rawaxamaa shantaba wada tukanayaa buuli anu maalintii ma haleelaya buuli hadda wax kalena ma qabanaya halkaa isaga tayuu taagnaa wax alla wax kaluu qabanayay ma jirin ilaahay baa yidhi wa innaha la kabiiratu illa cala alkhaashiciin ciddii ilaahay u fudaydiyun bay salaaddu u fudud tahaye dad bay bir kaga adagtay horta waxaan guri waaya israaci haddaba waxaan doonaya markuu taa yimaado inaan hadda haddaba baryar kale googooyo anigu sidii baan ku dhintay allah u naxariiste wa dahaaratu xadain xadad dahaaradii ayaa la shardiyaa salaaddii waxa u shardiya xadadkii yaraayo waysela'aantiya xadadkii weynaa oo jinaabadii iyo caadadii iyo waa inuu ka daahir yahay qofku haddii isagoo xadadka aan ka daahir ahayn uu tukado walow haba ilowsanaadee salaaddiisaasi may ansixin waana inuu salaadaa dib u soo tukada ayuu ku soo celiyaa laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa acdad xataa yatawada nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi ilaahay midkii salaaddiisa ma aqbalayo hadduu xadado weysadu ay ka jarto ama xadad kaloo weyni uu ku yimaado ilaa uu ka weysaysanayo ka dahaaro qaadanayo ilaa baaqida tahuurayni labadii shay ee wax daahiriniiba kii waaye mooyaane biyihii iyo camuudiiba hadduu qofku biyo waayo ciid uu ku gebagabaysana waayo waxaa la idhaha faaqidu tahurayn labadii wax daahirinayo mid waaye fa yusallii waa tukanayaa faralkoo keliya ayuu tukanayaa xurmatulwaqti buu u tukanayaa wa yuciidu waan u soo celinayaa marka uu midkood helo hadduu biyo helo ayaga markaa uu biyo helaabu weysaysanayaa waa tukanayaa laakiin camuudda wuxuu ku soo celinayaa bay yidhahdaan meel qura waa haddii uu ka helo meel biyo u qaalib ah meel aan biyo u qaalib ahayn hadduu ka helo oo masalan mi iyo bahgooyo oo kale ah hadduu halkaa camuuddii ka helo isagoo markii hore xurmatulwaqti tukaday hadda intuu gebagabaysaa buu tukanaya leannao salaadda halkaa lagu tukadaaba way ku dhici lahayd gebagabaysiga laakiin hadduu ka helo camuuddii meel biyo u qaalibo magaalo oo kale ah iyada ku soo celin maayo bay yidhahdeen leannao salaadda halkaa lagu tukadaba in hadhowto lasoo qalayo lasoo tukado ayaa waajibaysay wa dahaaratu badanin jidh inuu daahir yahay baa la shardiyaa wa malbuusin iyo wixii markaa qofku u xidhnaa wa makaanin iyo meeshuu ku tukanayay can najisin nijaas waa inay ka daahir tahay fain lam yajid haddaanu helin maa yaqsiluu bihi wuxuu ku maydho ow ama khaaba talaban wuxuu ga baqday dhimasho ow nasiibo ama waa ilaawe sallaa waa tukanayaa wa acaada salaadana waa soo celinayaa wa yucfaa waxaa kaloo la cafiyaa can naxwi dami baraakiisa hashaa tagfida ama injirboodada la yidhaahdo dhiiggeeda iyo wixii lamida waa la cafiyey wa ahar istinjaa iyo istinjada aharkeeda iyo raadkeedii sheekhu weli shuruudii ayuu noo sii wadaay wuxuu uhi wa dahaaratu badani wa malbuusin wa makaanin waa inuu daahir yahay jidhka qofka tukanaya malbuus iyo waxa uu xidhan yahay ee jidhkiisa uu ku asuray uu saaray wa makaanin iyo meesha uu ku tukanayaa saddexdaasiba waa inay daahir yihiin can najisin nijaas waa inay ka daahir yihiin haddii aanay nijaasadii ka daahir ahayn ee qofku uu nijaaso ku tukado isagoo og uu ku tukado ama isagoo ilowsan ama isagoon aqoonba u lahayn ha ogaadee ayuu ku tukaday ma ansaxaysa salaadiisaasi ee waa inuu soo celiyaa maradaadu inay nijaasayd markaad tugatay baad ogeyd ayaad ogaatay jidhkaagu inuu nijaasnaa baad ogaatay meesha aad ku taagantay inay nijaaso lahayd baad ogaatay dee dib ayaad markaa salaaddii aad u soo celaysaa ma ansixin haddaba fain lam yajid haddaanu helin maa yaqsilu bihi wuxuu ku maydho shaygaa nijaasoobay ee jidhka iyo marada iyo meesha wuxuu ku maydhaa buu waay ow ama khaaba waa helay wuxuu iskaga maydhay wuxuu ga baqday isticmaalkiisii talaban in nafdiisuba ku dhimata hadduu biyaha isku maydho ama xubin inay waxyeella ka soo gaadho ama manfacada xubinka inay wax soo gaadho u ka baqanaya ow nasiib ama biyihiiba waa ilaawo meel alyaaliya meeshuu biyihii dhigay ayuu ilaaway sallaa xaaladiisaasuu ugu tukanayaa xurmatulwaqti waa caada waanu soo celinayaayo waxay dhaheen waa shay iska naadir ahoo mar dhacun ahoo mar la araga markaa naadirkuna xugum ma leh waxyaalihii haddaba macfiga ahaayee nijaasooyinka markaa macfiga ahaayeen qofka tukanaya aan salaadiisa waxba ka yeelaynin hadday jidhka iyo marada iyo meeshaba ka gaadho ayuu waxay nooga sheege wuxu uhi wayucfaa waxa iska macfiya oo aan salaadii qofka waxba u dhimaynin can naxwi dami baraakiisa baraakiis baraakiis waxa weeye waa tagfida ama injirboodada bahasha yaree markaa gogosha markaa dadka u gasha ee qelindee markay koos maraysana aada moodaysa wax weyn inuu koos marayo ee macruufna markaa ku ah haddana jiriga maryahaagii aad ku arkaysa markaa iyadoo ku xaartayoo aada arkaysa xayrkeeda ku yaal yaalla taas ayaa baraqida la yidhaha tagbi qaarna injirbooda yidhaah dadka qaarna tagbi bay yidhaahdaan iyo wixii markaa la midka ahaayo dee kaneecadii iyo kutaankii iyo wixii markaa noocaas ahay oo dhan dhiigoodu markaa waa iska cafiyo macfiyo waa licumuumi lbalwaa bay yidhaaheen wax markaa dadkao dhami ku imtixaaman yahay oo iska ilaalintiisuna ay adag tahay weeye markaa kuwaas iyaga haddii ay waxa ku soo gaadhay kawaayaan iyo injirtii iyo dhib ma laha wa athar istinjaa-in ahartii istijada qofku markuu dhagax ku istijaystay aharteedi iyo raadkeedii isagana waa macfiya fii xaqi nafsihi ayay macfi u tahay bay yidhahdeen xataa yacni dhididkiisaba ha ku faafee waa macfi qofku haddii uu biyo ku istijoodo biyahaasi caynta iyo asarta labadaba waa tiraan laakiin dhagaxu iyo wixii la mida markaad ku istijooto cayntii iyo muuqaalkii unbuu tirayaa mooyaane asartii meeshii waa ka taallaa saa daraaddeed baa laga yaabaa inay meeshii ka sii urto haddaad iminka masle halkaa isaxara kalabadood markaa aad dhagax iska mariso way ka sii uraysaa laakiin haddaad maydho muuqaalkeediina waa tegaya asarkeediina waa tegaya laakiin tani waxay tegsiinayaan u dhagaxu bay leeyihiin cayntii iyo muuqaalkii lakiin asartii waa halkeedii marka waxay leeyihin waxaa kaloo la cabinaya can asar istinjaa hadduu qofku dhagax ku istijooday iyo wixii la midka ahay aynu soo marnay asarta markaa halkaa waxa ku yaalla ee ku baaqiga iyaduna waa macfi lakiin waa fii xaqi nafsi bay yidhahdeen fuqahadu runtii iyagoo dadaalaya oo wax walba markaa kala shilay oo ka gungaadhay ayay haddana mararka qaarkood waxay keenaan masaa'il la-aan dee markay nusuustu ka hadlayso ee aayaadka qur-aanka iyo axaadiidu ay ka hadlayaan aanay u tacarudin oanay u banbixin ayay mararka qaarkood keenaan oo adeyg fara badan keenaan iminka nebigu sala allahu calayhi wasalam dee wuxuu ku dhiiri geliyey oo uu markaa inoo baneeyey oo uu faray yacni saddex dhagax ficilkiisa iyo qowlkiisaba ku sugnaaday saddex dhagax inuu markaa qofku iyo wixii la midaba inuu ku sijaysto kuna tukado daharo dhammaystirana ay tahay fuqahadii markaa waa kuwan dabagalay ee yidhi halkaa wixii markaa meeshii dhagaxa la mariyey dee asartiibaa ku hadhanoo waa macfi marka waxa l isagay macfi u tahay oo maxaa markaa ka soo baxaya waxay dhahay hadduu qof kala qabsado kaa mustajmirkee dhagaxa ku isjooda hadduu qof kala qabsado ama isagii hadduu qof kala qabsado salaaddii way ka buraysaa bay yidhahdeen leanno qofkan isagii baa markaa mutasil binajis buu ayuu la xidhiidhsan yihi kanuu qabsaday ama kan sii qabsadayna dee isna wax nijaas la sii xidhiidhsan buu isna sii qabsaday markaa salaaddii labadoodiiba waa ka buraysa ayay yidhahdeen sidaa daraaddeed baa beryihii hore waxaynu arki jiray dadka dhagaxyada ku sijayso korayaasha aan jamcu soo gaaraynin ku tukada ama ayagoo wadaadadu yaa dadka salaadda ha ka jebinayni meelahan markaa korayaasha kaga tuko waa arrin runtii iska adag weeye oo nusuusana runtii aanay tilmaamine markaa waa arrimaha fuqahadu markaa si ay u wadeenuun markaa cusriga ahe ay la yimaadeen weye markaa waxba ka yeeli maayo qofka salaadeedii sidiisna waxba ka noqon mayso tii dadkana waxba ka yeeli maayo wacan athar istinjaa wa kayruhaa ayadana kayrkeed waxyaalaha aan sheegnay maan wada dhamaystay kayrkeed ayaa iyaguna ka mid ahoo wuxuu soo gelinayaa markaa dee shuruuddii kale shuruudulwujuubkii islaamnimadii waxyaalihii markaa dee inuu salaada markaa kayfiye qaabkeedii garanayo iyo waxyaalo badan oo kale ayuu markaa soo gelinaya wa furuuduhaa faralyaalkeeduna khamsata cashara waa shan iyo toban niyatun midi waa niyo wa takbiiratu taxarumin midna waa takbiirtii xidhashada wa qarnuhaa iyo in lala xidhiidhiyo bihaa niyadaa in lala xidhiiyo bihaa takbiiratulixraamka in lala xidhiidhiyo waxaa sheekuu leeyahay raxima allahu tacaala wa furuudahaa faralyaalkaa salaadu khamsata cashara waa shan iyo toban dumaaniinooyinkii iyo xasiloonidii afarta ahaa ayuu rugni keliya iskaga soo qaaday waxaanay markaa uu ku soo daray la xidhiidhinta markaa niyada lala xidhiidhinayo takbiirtii lala xidhiidhinayana ayadana rugni ayuu ka soo qaaday laakiin juz-un min aniya ayuunbay ka soo qaadaan shaaficiyada badidoode rugni iyo tiir kama soo qaadaan sida ugu wanaagsan waa saddex iyo tobanka ay ka tiriyeen fuqahada intooda badan ee manhaajka iyo kutubta aynu ku wada arkaynay arkaantan shan iyo tobanka ah ee sheekhu inoo sheegay arkaanta badideeda waxa uu asala xadiidka saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniidda iyo ku soo arooray muxadisiinta badidoodu ay wariyeen ninka loo yaqaano almusiibu salaata kii salaadiisa xumaynayey maalin maalmaha ka mid ah nin saxaabi ah ayaa nebiga sal l sl masaajidka fadhiya ayuu intuu tukaday ayuu u yimi wuu salaamay nebiga nebigu sal la sl salaamtii buu ka celiyey dabeetana wuxuu ku uhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli niyow orod noqo oo tuko waxba maa tukanine ninkii mar labaad buu soo tukaday sidii si leeg buu nebiga u salaamay nebigu sala lla alay sl salaamtii buu ka celiyey waxaanu haddana ku uhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli niyow noqo oo tuko waxba maa tukanine mar saddexaadkii buu haddana soo tukaday sidii si leeg baa nebigu sala allahu alay slam ku yihi waladii bacasaka bilxaqi ayaan ku dhaartay sidaasi aan ahayn anigu garan maayo ka wanaajin maaye ibar buuhi yaa rasuula allah markaasaa nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi idaa qumta ila salaati salaadda markaad u kacdo fa asbiq alwuduu markaad doonto salaadda inaad u kacdo weysaa dhammaystir horto uma istaqbil alqibla kadibna qiblada qaabil fakabir allahu akbar dheh uma qra maa tayasara macaka min alqur'aan qur-aanka intii kuu fududaatay akhri riwaadkii qaarna faatixatu lkitaab akhri bay odhanayaan markaa ta akriyasu marka rukuuc dabeedna xataa tatma'ina raakica ilaa aada xasisho adigoo rukuucsan uma rfac ra'saka madaxaaga sujuuddii ka soo rukuucdii ka soo qaad xataa tastawiya ama tactadila ama tatma'ina qaa'ima ilaa aada markaa qumaatii isu taagto oo aada qumaatiga ku xasisho uma sud haddana sujuud xataa tatma'ina ilaa intaad ka xasilayso saajida adigoo sujuudsan uma rfac ra'sak madaxaaga haddana sujuuddii kor uga soo qaad xataa tatma'ina jaalisa ilaa aada xasisho adigoo fadhiya uma sud haddana markii labaad sujuud xataa tatma'ina saajida ilaa aada xasisho adigoo sujuudsan kadibna uma rfac madaxaagii sujuuddii labaad kor uga soo qaad xataa tatma'ina jaalisa ama xataa tasawiya qaa'ima ilaa aada markaa fadhi ku ekaatay ama istaag markuu intaa u sheegay ayaa wuxu uhi uma afcal dalika fii salaatika kullihaa sidaa waxaad ku samaysaa salaadaada oo dhan ragcadaha salaadaada oo dhan sidaa ku samee ayuu yidhi taas ayaa markaa xadiidka ayaa u asala intooda badan markaa wuxu uhi axaduhaa niya ka koowaad ka u horeeya ama midkood ama ka u horeeya niyatun waa niyo niyada waxaa tilmaamaya aayadda qur-aanka ilaahay leeya wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbudu allah ilaahay inay caabudaan mooyaane mukhlisiina lahu ddiin ayagoo u khaalis yeelaya cibaadada oo niya khaalisa iyo qasad iyo ujeeddo khaalisa ilaahay ugula imanaya mooyaane iyo xadiidka saxiixa ah ee nebigu sala allahu calayhi wasalam yihi innama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxaan niyooyi wainama likulli imri'in maa nawa qof walbana waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo waxaa kaloo ibnu mundir ayana uu soo naqlinayaa soo guurinaya u soo raraya kitaabkiisa ijmaaca ajmacat اlummatu calaa ictibaari niyati fi salaa inay ummaddu ku ijmaacsantahay niyo in la ictibaarinayo salaada dhexdeeda waanu ka bilaabay oo iyada ayuu noogu horraysiiyeyo dee lianno salaadu ayadoon la niyeynin ma guntamayso waxaa dhici karta intaa salaada la sameeyo inaad samayso adigoo jimicsi markaa uga jeeda salaadda kuu noqon mayso niyadu waxa weeye waxay kala saartaa cibaadada iyo caadada waxa kaloo ay kala saartaa rutbooyinka cibaadada ay kaladii way kala saartaa wa takbiiratu taxarumin midna waa takbiirtii xidhashada wa haaniha takbiiratu taxarum waa takbiirtii xidhashada waxaanayna tusinaya iyo xadiidka aynu marayna ee saxiixa khalaad ibnu raafica saxaabigaa la yidhaahdo nebigu idaa qumta ila salaati fakabir baa ka mid ahayd waxaa u sheegay allahu akbar dheh nebiguna sala allahu calayhi wasalam dee allahu akbar buu odhan jiray waana kii xadiidka kalena ahaa salluu kamaa ra'aytumun yusalli u tukadaysa ay aragteen adigoo u tukanaya iyo xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan miftaaxu salaa alwuduu weysada salaada furaheedu waa weyse ama tahaarada wa taxriimuha takbiir wixii kuu xalaasha ahaa ee hadal iyo cunto iyo waxa kaa xaaraantinimaynayana waa takbiirta allahu akbar mar haddaad tidhaahdo salaaddii baad gashay wa qarnuhaa ka saddexaad waa in niyada lala xidhiiriyo bihaa takbiiratu taxarumka takbiirta xidhashada waa in lala xidhiiriyaa lianno takbiiratu taxarum waa waajibaadkii salaada kii ugu horreeyey halkaa waa meelaha runtii fuqahadu iyadana ay adkeeyeen waa meelaha waswaaskuna ka yimaado wuxuu iminka rugni inooga dhigay in niyada aada salaada aada tukanayso aada niyeynayso inaad la xidhiidhiso takbiiratu exraamki oo adigoo niyadii haysa inaad markaa ku dharbaaxdo takbiiratu exraamki allah akbar tidhaahdo halkaasay haddaba laba ka soo baxdaa waa muqaara istixdaar iyo muqaarana istixdaar iyo muqaarana labadiiba haddana waxay usii kala kacayaan curfiya iyo xaqiiqiya istixdaar curfiya iyo istixdaar xaqiiqiya muqaarana curfiya muqaarana xaqiiqiya afartaasaa ka soo baxaya istixdaarka xaqiiqiga ah iyo muxaad iyo muqaaranada xaqiiqiga ahi waa wax aada u adag waxaan ilaahayda addoomisa kukalifan ku addoonsanin weeye waxay markaa fuqahada badoodana ay yidhaahdeen wax loo baahan yahay ma aha sida markaa imaamu nawowi majmuuca iyo rawdaha iyo uu ku dooranayo khasaali iyadana uu dooranayo subki markaa iyana uu sawaaba ku tilmaamayo weeyi waxay yidhahdeen waxa loo baahan yahay uun istixdaar curfiya iyo muqaarana curfiya istixdaar xaqiiqi waxay yidhaahdeen waa in salaada aad tukanayso arkaantii ay lahayd oo dhan aada maskaxdaada kusoo wada xaadirisaa iyadoo isa ay isu daba taxan yihiin saimika laambadahaasi isu daba taxan yihiin oo aad markaasaa u hayso oon midi kaa maqnayn waa inaad takbiirta oo dhan marka aad ku dhirbaaxdaa marka waa istixdaar xaqiiqiya iyo muqaarana xaqiiqiya dad badan baa markii jiroo saa samaynayo xerihii iyo hoodeeto waswaas ku dhacay lianno wuxuu odhanaya niyadii takbiirtii iyo qiyaamkii faatixadii iyo rukuucdii ku-xasilkeedii deetana siduu saa u hayo u tirinayo ayaa kolba midka boodaya haddana wuu ku celinaya siduu kolba mid uga boodayo ee odhanaya kalaadi lowda ugu noqonayo markuu dhameeyaaba haddana takbiirtii ku dhirbac markaasu odhanaya haddana mid baad ka tagtay waxaan arki jiray qaar siday jamca u taagan yihiin jamcaasi ku dhammaado oo haddana mid dambe galay oo uu ka dhammaaday kinisi u dhex taagna sida istixdaarkaa iyo muqaaranada xaqiiqadaanuu wado tan curfiyadahay markaa culimmadu ay sheegen waxa weeye keliya dee salaadda aad tukanayso inaad markaa dee wadigan isu soo taagay salaadiina markaa dee duhur inay tahay casar inay tahay qalbigaad ku haysaa waxay tahayna waa taqaanaa bes niyada allahu akbar waa istixdaar curfiya iyo muqaarana curfiya allahu akbarti waanad la xidhiidhisaa taa weeye markaa ta ugu sahlan ee ay markaa sheegeen culimada badidooduna fuqahada shaaficiyada xataa rugni kama dhigaan halkay markaa qolada le rugni inooga dhigeen waxan waa allahu akbar inaad markaa niyada aada gashato ee markaa dee haddaanu qofku dee hadduu marata allahu akbar u iska yidhahdo soo taago dee taasina waa bilaaniyo dadkeenana deg deg baa lagu t imtixaabaiyo waxbaan iska soo tuurayaa dabeetana si orday ba allahu akbar iska odhanaya isagoon duhur iyo casar iyo wax alla wuxuu tukanaya dee markan horu ku talagashanaa mooyaane waa inaad isa soo taagtaa salaaddii duhur inaad tukanayso dabeetana allahu akbar qumaati aad u tidhaahdaa niyadu waa taa marka waxay leeyihiin takfiya almuqaaran alcurfiya inuu salaaddaa markaa tukanayo uu soo xadirso dabeetana allahu akbar uu yidhaahdo waxyaalaha kalena markaa looma baana usalli xataa waa iska fiicantay un bay yidhaahdaan fuqahada shaaficiyadu yani wax nebiga sala la alay ka sugnaaday ama salaada marka ka mida maaha salaadu allahu bartaasunbay ku xurmaysaa waxaan ka horeeya haddaad usalli tidaayo haddaad sheekaysiya haddaad tiaa sabarka hagaajiya waa isla mid wax weyn oo laysku sii shideeyana ma aha oo dee qofku salaadiiba ma gelin allahu bartaasunbuu markaa ku gelayaa waana dhallinyaraduna runtii dee aad bay ula yaabaano dee waxaa laga yaabaa fiqigiina waa ka fogaadeen markaa inaanay arkin baa laga ya odayaasha isla yaab baa jiray imka nin odaya maalmeed wuxuu igu yidhi sheekh masaajid baan tegey bu ihi usallidaasubaan dadkii o dham way la yaabeen way igu soo kaceen buuhi markaa ma wax qalada baan sameeyey buui dee waa wuxuu markaa arki jiray fuqahada shaaficiyadu weligoodba ay soo akriyi jireen weeye markaa dee waa inaan lala yaabin ka intaa haystay isagoo markaa intaa lagu soo rabeeye isagu taa markaa salaaddii ku galay dee waa inaan lagula yaabin dhalinyardu markaa waa inay sica u yeelataay oo ay ogaadaan dariskeena qaybtana halkaa inoogu jogo allahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني فروضها ما أركان دي صلاة وقيام إستاق أيها إستاقنا رغني اللي قادر كي كري في فرض صلاة فرض كاحيد وحشاق الله يهي رغني أفراد waa qiyaamun istaag liqaadirin kii karayay fi lfardi salaaddii faralka ahayd kow waa inuu qofku awoodu leeyahay salaaduna waa inay faral tahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu albukhaari warinayo salli qaa'iman wuxuu ku yidhi cimraan ibnu xuseyn oo bawaasiir lahaa salli qaa'iman tuko adigoo taagan fain lam tastadic haddaanad karin faqaacidan fada fadhiyo tuko fain lam tastadic facalaa jan haddii aad kari weydana adigoo dhinac u jiifa ayaa tukanaysaa markaa kii karayay waxaa ku baxay kii aan karaynin xisan ow sharcan dee waa qof aan markaa isma taagi karaynin ama wuu istaagi karayaaye waa qof daawooyin iyo waxqaato la yidhi isaagga iska ilaali markaa istaag ku waajib maayo kaa faral baynu nidhee waxa baxaya sunnihii sunnaha adigoo istaaga karaya ayaad fadhi ama jiib aada iskaga tukan kartaa waayo xadiidka isagana ku soo arooray masalada cimraan bn xuseyn uu laga wariyay bukhaari man sallaa qaa'imanka tukada isagoo taagan fa huwa afdal isagaa fadli badan waman sallaa qaacidan ka isagoo fadhiyo tukadana falow nisfa ajri lqaa'im ka taagan ajrigiisa kala barhkii buu leeyahy waman sallaa naa'iman qofka tukada isagoo jiifa naaimka waxaa looga jeedaa un mudajicahe falow nisfu ajri alqaacidi ka fadhiya ajrigiisa kala barhkii buu leeyahy waxaanay ku xambaareen shaaficiyadu inuu yahay salaadii sunnaha ahayd waayo a'immadu waa isku waafaqeen in salaada in la istaagaa dhexdeeda ay faral tahay kii karayey qofkii markaa isagoo karaya fadhigii ka istaaggii ka tagana salaadiisu ma ansaxayso haddii uu isagoo taagan markaa xanuun ku yimaadana dee waa uu iska fadhiisanayaan wa qiraa'atu alfaatixa faatixada akhrinteedii isaguna rugni weeye uma qadrihaa ayuu akhrin min baqiyati alqur'aan uma min dikrin aw ducaa ayuu akhrin uma waqafa biqadrihaa qadarkeeda ayuu dabeetanaa istaagayaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa qiraa'atu alfaatixa faatixada akhrinteedu iyaduna waa rugnigii shanaad ee salaadu ay lahayd waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab salaadi uma jirto qofkaan faatixatu lkitaab akhrin waana ragcad kasta bay leeyihiin sida riwaayada ibnu xibbaan ay tilmaamayso oo xadiid abu hurayre laga warinayo laa tujzibu salaatun laa yuqra'u fiiha bifaatixati alkitaab dabeetana abu hureyre oo weydiinaya wuxuu yidhi haddii imaam markaa dabadii aan joogo ka waran oo imaaman ku daba tukanayo gacanta intuu qabtay wuhi iqra bihaa fii nafsig nafdaada un markaa kor ha u qaadine dee akhriso xadiid kale oo markaa isagana ay qolyahaasi warinayaan ibnu xibbaan iyo ay warinayaan anas laga warinayo waxaa nebigu sala allahu alay slam ku yihi salaadiina imaamka dabadi miya akhridaan iyadoo imaamkuna wax akrinayo waa aamusay saddex jeer buu ku celiyey mid baa yidhi markaa waan samaynaa falaa tafcaluu ha samaynina buu ihi walyaqra' axadukum bifaatixati lkitaab fii nafsi faatixatu lkitaabuun ha akriya buu ihi falaa tafcaluu biha falaa tafcaluu hada ilaa biummi lkitaab xadiidka ibnu xibbaan cubaada ayana uu ka warinayaa waxay ahayd ha samaynina arrintaa faatixatu lkitaabka mooyaane fa inahu laa salaata liman lam yaqra' biha kaan akriyin uma sugnaanin salaada markaa ragcad walba waa la akriyaya waana masale culimmadu ay isku khilaafeenoo salaadu markay siriyo tahay ayadaa dhibi kuma jirto laakiin salaadu markay jahriyo tahay ee imaamku kor u qaadayo ma imaamka qiradiisunbaa qira u noqonaysa mise isagu akrinaya laba qowl baa masalada ku sugan ama dhowr qowl baa ku sugane waxa ugu xoog badan jumhuurulfuqahaa waxay u badan yihiin faatixada in la aqriyaa inay rugni tahay ragcad kasta ama mid keli tukanaya ha ahado ama imaam ha ahaado ama maamuum ha ahaado siriye iyo jahriye salaaddu midkay doontaba ha ahaato mid kor loo qaadaya qray mid hoos loo dhigayo qowl baa jira salaada jahriyada ah marka imaamku qirada kor u qaado inuu la dhegaysto imaamka ee maamuumka aanu waxba akriin waidaa quriya alqur'aanu fastamicuu lahu ansituu ayadda qur-aanka ilaahay qur-aanka marka la akriyo dhegaysta u dheg raariciya iyo xadiidka waidaa qara'a alimaamu fa ansituu imaamku markuu akriyo waidaa qara'a fa ansituu dhegaysta taas ayay qabaan markaa laakiin qolyahan fuqahada ah ee u badan in la akrinayo waxay yidhahdaan waxa wanaagsan oo ay a'immada u yar wanaagsan waxoogay sagtaa inay sameeyaanoo marka ay faatixada dhammeeyaan isla mar kaba aanay suuraddii bilaabin ee wax yar oo ma'muumku uu qadarka faatixada ka akriyi karo ay u yarkaadiyaan isla mar kaba marka la bilaabo yacni way adag tahay in adiguna faatixada akhridaa weliba dee marka mikrofoonnadan iyo lagu tukanaye mikrofoonnadan odheg tahay ha qabtaan toban jeer baad faatixadii ku celinaysaa markaa taas ayaa wanaagsan ba in yaroo sagtaa imaamku sameeyo si jaaniska helo maamuumkiino uu akriyo markaa wa qira'atu lfaatixa faatixada akrinteeduna waxa weeye ayana rugmi si ay axaadiisaa tilmaamayso uma intaa kadib hadduu qofkii tukanayay ka caajiso faatixadii salaadiina waktigeedii waa galay waaba qof hadda soo islaamay faatixadiina ma garanayo laakiin qur-aanka kaluu wax ka yarbogowsaday u ka yaqaanaa laazimahu qiraa'atu qadriha qadarkeeda min baqiyati اlqur'aan inuu ka akriya ayaa ku waajiba uma qra maa taysara macaka min alqur'aan toddobada aayadoodee suurat faatixatay in la eg oo qur-aankaa kalau yaqaanaba walow haba kala tagsanaadeen waa inuu ka akriyaa uma intaa kadib haddii aanu qur-aankii waxba ka garanayninna laazimahu qiraa'atu qadriha min dikrin aw ducaa waxaa ku waajibaya inuu akriya qadarkeeda oo ama xus ilaahaya ama ducaah sida xadiidka cabdillahi bni abi awfa abu daawuud iyo nasaa-i ibnu xibaan iyo sanadka xasanka ay ku warinayeen waxa uu nebigu sala allahu alay slam waxaad odhanaysaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah lakin de qofku waa inu bartaa eeg salaadii sida aanay qofka uga dhacaynin ayaa waxa li qofki hadduu haddaba soo islaamo la odhan maayo waxba ma garanayo horta aan barne tuka baa la odhanayaayo haddaanad faatixadii garanayna intaa ma garanaysa intaa akhri baa la odhanaya uma intaa kadib hadduu intaana garan waayo dee waaba ninaan markaa afcalay waxba ka aqooni intaana garan maayo salaadiina waa taagan tahay waqafa biqadriha qadarka faatixadu ha taag hee dhex taagnaada wuu dhex taagnaanayaa lianna almaysura laa yasqutu bilmacruuf baa l bilmacsuur waxaa fududaaday kuma dhaco waxa adkaaday mana turjumanayo dee qur-aanka adkaarta kaleba oo laisku khilaafsanya in la turjuman kale qur-aanka isaga lama turjumayo wa rukuucun markaa ka lixaadna waa rukuuc wactidaalun ka toddobaadna waa ka toosid wa sujuudun ka sideedaadna waa sujuud muxuu ku sujuudayaa biwadci ljabha wejiga inuu dhigo walyadayni labada gacmood warukbatayni labada jirib walqadamayni wa atraaf alqadamayni labada gomadood farahooda ayuu dhigayaa waxaa sheekuu leeyahay waxa kaloo lixa rukuucun rukuuc marka uu qofkii istaago ee faatixadii iyo uu soo akhriyay wixii kaluu akrinayey waa inuu rukuuco wayo ilaahay baa kitaabkiisa qur-aanka rukuucda ku faray ya ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu kuwa aliya nabi ree rukuuca oo sujuuda baa ilaahay yidhi xadiidkii aynu soo maraynay ee saxiixayn musiiu salaata uma rkac xataa tadma'ina raakica nabigu sala اlه alay sl wuxu uhi rukuuc ilaa rukuucda aada ku xasilayso oo xasilooni baa la rabaa waana inay gaadhaan un calacalihiisaasi jilmihiisa waa inay gaadhaanoo uu soo foorarsadaa sida ugu wanaagsana waa inuu dhabarkiisa iyo luqudiisa waa inuu sibaa daa qaar baad arkaysaa markaasaa u taagaya qaar sidaa u foorarinaya waad arkaysaa saa in loo simaa la doonaya wactidaalun ictidaal iyo ka toosid ayaa iyana la shardiyaa ayaa ayaa rugnigii toddobaadaho waa inay laf waliba ku noqotaa rukuucda ka hor sidii ay ahayd xaaladdii uu ka soo rukuucay waa inuu ku noqdaa hadduu qumaatiu taagnaa qumaatigii hadduu fadhiyo fadhigii waa inuu ku noqdaa rukuucda ka hor sidii waxa waa inuu ku noqdaa lab waliba wayn halkeedii ku noqotaa waayo waa siduu dee xadiidku uu tilmaamayay uma rfac ra'sag xataa tasawiya ama tactadil ama tatmaina qaa'ima adigoo taagan markaad qumaatii isu taagto wa sujuudun kaa markaasi deedna waa sujuud iyo qofkii inuu wejigii dhulka inuu dhigo aayadii qur-aanka ahayd ya ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu rukuuca oo sujuuda baa ilaahay yidhi xadiidkii isagana musiiu salaata dee isaguna waa kii ahaa uma sjud xataa tatma'ina saajida sujuud ilaa sujuudda aada ku xasishid maxaa haddaba sujuudda ay noqonaysaa ama halkee laga sujuudayaa biwadci اljabhati wejiga dhigiddiisa wejigaasoo faydan waa inuu qofku dhulka dhigaa oo xataa ruuxii dumar ahayd markay keli yihiin dee waa inaanay niqaabkay ku sujuudeen niqaabkay iska rogtaa haddii ay ragla joogaan dee way isku sii day lakin markay sujuudayso ila halkan hoose cidi ka argmaysa wejiga on banaana iyadu ka dhigaysaa walyadayni labada gacmood dhigiddeeda ayuu ku sujuudayaa warugbatayni iyo labada jirib labada gacmood iyo labada jirib wa atraafa alqadamayni iyo labada gomadood labada lugood farahooda ayuu ku sujuudayaa marka waa wejiga labada gacmood labada jilib iyo labada lugood waa toddobadaa xubnood ayaa markaa laga sujuudayaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa tusinaya nabigu sala allahu alay sl umirtu an asjud calaa sabcati acdum waxaa lay faray inaan ka sujuudo toddoba xubnood aljabhati walyadayn wejiga iyo labada gacmood warugbatayni labada jirib wa atraafa alqadamayni iyo labada gomadood darafyadoodaasi atraafdoodaasoo waa in farwa ay gaadhaan kor looga qaadin wa juluusun ka sagaalaad waa fadhiisi bayna sajdatayn la fadhiiso wa tumaaniinatun ku-xasilid weeye fiihaa waxaana soo sheegnay wa tashahudun akhiirun waa atixiyaadkii dambe wa salaatun cala nabiy sal l sl bacdahu oo lagu saliyo weeye wa tasliimatu uulaa salaamo naqsi hore weeye wa juluusun lihalaaati alakhiira saddexda dambe oo loo fadhiisto weeye wa tartiibun midna waa tartiib waxau sheeku leeyahay ka sagaalaad wa juluusun bayna sajdatayn waa fadhiisiga la fadhiisanaya labada sood dhexdooda waayo nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ina faray oo xadiidkii musiibu salaata uma rfac ra'sak xataa tatma'ina saajida jaalisa ilaa ad qumaati u fadhiisato ka tobnaada waa tumaaniinatu lxasilooni weeye waxaa la rabaa inuu dhaqdhaqaaqiisii fiihaa markaa rukuucda iyo saddexdaa ka dambeeyaba waa rukuucda iyo saddexdaa ka dambeeyaba waxa weeye rukuucda ictidaalka sujuudda labada sujood oo markaa mid la iskaga timi iyo fadhigaa u dhexeeya labada sujood waa inuu ku xasilaa waxaa la doonayaa dhaqdhaqaaqaagii soo hobashada ama toositaanku waa inuu ka go-a dhaqdhaqaaqaaga dambeed samaynayso oo markaad soo rukuucdo waa inaad xasishaa markaa xasisha dhaqdhaqaaqaygo waa inaad toostaa waa inaad qumaatii isu taagtaa ood xasishaa kadib waa inaad sujuuddaa sujuuddaa waa inaad ku xasishaa waa inaad ka soo toostaad fadhiisataa fadhiga anaad ku xasishaa kadib waa inaad sujuuddaa sujuuddaana waa inaad ku xasishaa halkaa tumaaniinadaas aada iyo laxaad bay dadkeenna ugu liitaan weliba markay dee jamaca la tukanayaan waa ladii markay gaar u tukanayaan siiba dadka waaweyne aada ha ysaga taxadiraan nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay aswa nnaasi sariqa qofka dadka ugu tuugada xumi alladii yasriqu bisalaati ka salaadiisa xadaya inuu yahay oo siduu u xadaya bari ya rasuul allah laa yutimu rukuucaha walaa sujuudaha rukuucda sujuuddeedu midaan dhamaystiri maaye buuli waxaad arkaysaa wuu rukuucayaa isagoo aan qumaati ayuu soo noqonayaa isagoon haddana qumaati ba isu taagin bu haddana sujuudayaa wuu sujuud buu kasoo toosaya isagoon aada moodda inuu ku gubtay mar kaba haddana wuu ku noqonayaa taana macnaheedu waxa weeye inaan wax salaado qofkaa u jiraysa aanay jirin waayo nebigu sala allahu ala sl ninkan saxaabiga aha musibu salaata la yidhaahdo weliba riwaayadka qaar baa waxaa la tilmaamay inuu markaa cajaro iyo deg deg samaynayo dumaanadii xasilnoaas ay ka xumaayeen haddana nebigu wuxuu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli maa tukanin buuli irjic fasalli fa inaka lam tuxsini salaa warniyow ku noqon salaaddii maad hagaajina ma odhanin laakiin wuxul waxba maad tukanin meel kamida salaadda haddaad xumayso dhammaanteed waa wada xumaanaysaa marka aada iyo ad dumaanada xasiloonida ha laysaga jiro nebigula sala allahu alay slam mid walba saas ayuu lahaa oo sujuudoo kale waidaa sajadta famakin jabhataka min ardi makani oo qabansii wejigaaga dhulka walaa taqur naqran yani sida markaa tukaha oo kale ha samaynin ama shimbiro ay sameeyaan mid walbana xataa tadmayina saajidan xataa tadmayina raakican xataa tactadila qaa'iman xataa tajlisa xataa tadmayina jaalisan xasiloaasay wada leedahay wa tashahudun akhiir rugniga ama faralka koob iyo tobnaad waa atixiyaadka dambe atixiyaadka dambe isaguna wuxuu ka mid yahay arkaanta sida xadiidka bayhaqi iyo daariqudniye ay warinayaan ay ka warinayaan markaa ibnu mascuud iyo ibnu saacida ay ka warinayaan animaksuumi waxa uu tilmaamayey ay leeyihiin waxaan ahayn intaan atixiyaadkana lagu faral yeelin asalaamu cala allahi asalaamu calaa fulan baan odhan jirin markaasaa nebigu sal sl laa taqulu asalaamu cala allah fa ina allah huwa asalaam walaakin qulu ataxiyaatu ataxiyaadkaa akhriyay buu markaa yidhi faralkiisuna waa ataxiyaadka dambe fadhiga dambe ee ka hore maaha leannu xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa wuxuu tilmaamayey nebigu sala la alay slam laba ragcadood duhura markuu tukaday inuu ka kacay oo muu fadhiisanin salaaddii markuu dhammaystana waa kibaartay isagoo fadhiya laba sujood buu sujuudsaa wey buu leyimi intaan u salaamo naqsanin kadibna uu salaamo naqsaday marka atixiyaadkii hore mar haddii aanu isagii samaynin ee sujuudisagu inuu ku kabay waxay tusinaysaa inaanu isagu faral iyo rugni aanu hayn laakiin kaa rugniga faralka dambe uu yahay wa salaatu cala nabiyi sal sl bacda rugniga labiyo toban waa ku saliid nabiga lagu saliyo bacdahu dabadii atixiyaadkaa dabadii oo nebiga lagu saliyo atixiyaadkaa dabadaba isaguna waa rugni isaguna xadiidka ay markaa warinayaan imaam bukhaari iyo muslim iyo nebigu kaana yaquulu fi salaa allahuma salli calaa muxamedi wacala ali muxamed kama sallayta wacala ali ibraahim taa ibraahimiyada ayuu odhan jiray ama nebiga waa kuwii saxaabada xadiidka saxiixa siaan kuu salaamayna waa noqo naqaane fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna calayka fii salaatina salaadda markaan kugu sallihayno markaasuu siiqada ibraahimiyada ayuu sheegay waa ka saddex iyo tobnaadna wa tasliimatu uulaa waa salaamo naqsiga hore salaamo naqsiga hore xaggaa midi qofku uu ku daymoonayo isaguna arkaanta ayuu ka midi waayo xadiidka ay warinayaan cali bn abi aalib abu daawuud iyo tirmidiya ay ka warinayaan wuxuu tilmaamayay nabigu sal l sl miftaaxu salaa alwudu furaha salaaddu waa weysada wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim wixii ku xalaashaa waxaa kaa xaaraantimay xindaba kaaga noqonaya waa allahu akbar waxaa ku xalaanaya waa salaamo naqsiga salaamta labaad iyadu waxay leeyihiin salaamo naqsiga labaad waa sunne wa juluusu lihalaathati alakhiira ka afar iyo tobnaadna waxaa weeye u fadhiisi saddexdan dambe loo fadhiisto oo atixiyaadkan dambe iyo kusalliga nebiga sal atixiyaad dambe lagu saliyayo dabadi iyo salaamo naqsiga saddexdaasina waa inay dhacaan fadhi weynay ku dhacaan haddii uu qofku awood u leeya waa inay fadhi ku dhacaan yaanu istaag markaa qofku ku atixiyaadsanin ku saliyo nebiga ku salaamo naqsi ee waa inay fadhi ku dhacaan haddii xataa qofku aanu markaa karaynin atixiyaadkiiba aanu garanaynin ku saligii nebiga sal aanu garanaynin haddana intii fadhiisaa la odhanayaa oo fadhiga iyo waa kala gaar markaa rugniga wajluusu lihalaatat alakhiira saddexdan dambe atixiyaadka akrintiisa iyo kusaliga nabiga saamsa waa in loo fadhiistaa wa tartiibun ka shan iyo tobnaadna waa tartiibin iyo sidaa ay u kala horrayso loo kala horraysiiyo niyadaa takbiirta laga xidhi lala xidhiidhinayo xidhashada iyo akhrinta istaagga dhacaya rukuucda sujuudda atixiyaadka iyo kusaliga nebiga iyo salaamta fadhiga dambe lagu samaynayo waayo nb nebiga sala allahu calay wasalam ayaa saa samayn jiray waxaanu nebigu sala allahu calayhi wasalam uhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukadaa si ay aragteen anigoo u tukanaya u tukada markaa sheekhu shan iyo tobankii rugni ama falansaas yuu inoogu tiriyey minhaajku markaa qarun iyo bitakbiir ayadoo rugnigaasi lama jirin dumaaniinooyinkana ayadana haye taabica lirugni ayuunbay markaa ay ka dhigayeen halkaa wuxuu inoogu dhameeyey markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ayaa dee saa u tukan jira o u kala tartiibin jiro salluu kamaa ra-aytumuni yusalli u tukada sa ay aragteen anigoo u tukanaya hadduu tartiibta camdi uga tago oo masalan isagoo rubuucinbu iska sujuuday salaadiisu waa buraysaa hadday sahwi laakiin u dhacdo taana waynu soo marnay oo subadkiiiyo baynu ku soo maraynay iyo qaasimigiiba waynu ku soo marnayo haddii uu markaa xasuusto intaanu kaa uu ka tegay mid lamida gaadhin dib ayuu ugu noqonaya wuu samaynaya haddii kaloo isagoo kii markuu marayo lamidkaa ragcadda labaad uu ogaadana ragcaddii taas ayay ku dhammaystirmaysaa hadhowna wuxuu la imanaya hal ragcada oo masalan hadduu ka tegey rukuucdii oo kaleu ka tegey inta aanu ragcadda labaad rukuucdeedii gaadhay hadduu xasuusto rukuucdii wuu noqonayaa hadduuse markuu ragcaddii labaad rukuucdeeda uu ku jiro uu xasuusto rukuucdii ragcaddii hore ayay noqonaysaa intan dhexuu sameeyeen waxba ka jireen wey ragcadina waa ka dhigan tahay markaa wa kullu rugni qad taragta saahiyan maa bacdahu laqun ilaa an taatiya bimili fahuwa yanuubu canhu walow biqasdi nafli tafcalannahu waataynu ku soo maraynay zubadka wa sunanuhaa sunayaasha salaadu nawcaani waa laba nooc abcaadun abcaad kuwa la yidhaaho yujbaru tarkuhaa lagu kaba bisujuudi sahwi wahiya iyaduna tashawdun awal waa taxiyaad hore wa juluusun low iyo fadhiisi wa salaatu cala nabiyi sala alla alay slam bacdahu iyo sali nabiga sal dabadi lagu saliyo wa calaa aalihi aalkiisa lagu saliyaa bacda alaakhirati tadama fadhiga dabadabadii wa qunuutun iyo qunuudka wa qiyaamun lahu iyo isutaagga qunuudka wasalaatu cala nabiyi sala allah alay slam kusaliidda nebiga wa calaa aalihi iyo aalkiisaba lagu saliya bacda alqunuuti qunuudka dabadii waxaa sheekhu halkaa farayaalkiiba inooga baxo uhi wa sunanuhaa nowcaan sunnayaasha salaadu ay leedahay waa laba nooc abcaadun axadu abcaadun abcaad baa la yidhaha waa sida xubnahoo kale ayay ka dhigantay yujbaru tarkuha ka tegiddeeda uu qofku sahwi uga tago ama camdi uga tago bisujuudi sahwi ayaa lagu kabaa laakiin wujuuba waa sunanimana xataa haddaad sujuud sahwi ka tago salaaddaadi waxba kaa noqon mayso leannu waajib kaba naa'ib ahaa sujuudu sahwigaasina yacni abcaaddaasina labaatan bay gaadhaan saynu markaa yaquut rafiiskii aynu ku soo aragnay laakiin isagu sheekhu hadda sideed ayuunbuu inoo sheegay iyo safiniya baynu kuso aragnay tashawdun awal mid waa atixiyaadka hore liannahu nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiida saxiixa inuu soo marrayba ay tilmaamaysay isagoo ilowsan buu atixiyaadka dhexe ka tegi umuu noqonin hadhowna sujuud sahwin buu la yimi intaanu salaamo naqsanin leanna waxay leeyihiin hadduu waajib ahaan lahaa dee waa lagu noqon lahaa sujuud sahwina ma kabeen wa juluusun lahu fadhiisigii loo fadhiisanaya ataxiyaadkaa hore isaguna waa rugni ee waxaan le waa sunno bacdiga oo haddii aanu xataa ataxiyaadkii karaynin waa inuu fadhiistaa un leannahu waa maqsuud wa salaatun cala nabiyi sal l slam bacda waxa weeye ku saliyi nebiga lagu saliya bacdahu ataxiyaadkaa hore dabadii oo nebiga lagu saliyaa isaguna wuxuu ka mid yahay sunnayaasha abcaadda ah leanna waa digri waajiba bay leeyihiin in lala yimaado atixiyaadka dambe dee haddii ka hore laga tagana sujuudaa baa lagu kabayaa si atixiyaadkii hore oo kale wa calaa aalihi wa salaatun calaa aalihi nebiga sal aalkiisoo lagu saliyo bacda alakhiiri bacda tashawdi alakhiiri atixiyaadka dambe dabadii sida kusaliga nebiga aalka atiyaadka hore lagu saliyayo kale ayuu isaguna markaa la mid noqonaya wa qunuutun qunuudka subaxii ducada allahuma hadini fii man hadayta la akriyo iyo witriga ramadaanta weliba niska dambey shaaficiyadu qabaan niska dambe ayuunbay qabaan in la qunuudaya ramadaanka oo dhan in la qunuudayo witriga ma qabaan iyagu oo xadiid abu daawuud warinayo ubayi amahum yani ramadaan wa kaana yaqnutu fi nasfi alaakhiri min ramadaan wuxuu u qunuudaya niskaa dambe ee ramadaanta ayuu u qunuudayay tan subaxana dee shaaficiyadu way qabaan oo xadiidkan markaa maa zaala yaqnutu fi subxi xataa baariqa dunya xadiidkaasa imaam nawowi iyo qolyo fara badani ay markaa tasixinayaan oo iyaduna wax jira weeye dee madhab dhan ayaana qaba haddaad aragto markaa dee masjid lagu qunuudayo dee waa inaad markaa la yaabin waad la tukanaysaayoo jamca markaa uga hadhi maysid haddii aan markaa la qunuudinna ayana laga hadhi maayo dadka yani muslimiinta inay masaa'ilkaa yara sunnihii kala geyso oo ay ku kala tagaan markaa mid bannaan ma aha a'imaduna markaa sidaasay masaa'ilka ay isugu tixgelin jireen oo imaamu shaafici oo kale marka uu baqdaad tago maxamed xasan iyo markuu la kulmayey waa iska dayn jiray isagoo markaa dee ilaalinaya markaa ciraaq iyo markaa madhabkii ka irgalay ee madhabkii abu xaniifa ah wa qiyaamu lahu isu taagid qunuudkii la isu taagaya weeye wasalaatu cala nabiy sala allahu alayh wasalam iyo ku saliidii nabiga lagu saliyayey wa calaa aalihi wasalaatu calaa aalihi iyo saligii aalkiisa lagu saliyayey bacda alqunuuti qunuudka dabadi ayagana arrimaha hore ayuunbaa markaa looga qiyaasanayaayo ayaguna waxay ka mid yihiin sunnayaasha intaa wuxuu inooga sheegay sheekhu sunnayaashii abcaadda ahaye hadduu qofku ka tago sujuudisaawgu sunahaan ugu kabayey haddii aada sujuudisaawgaa ka tagtana salaadaadi waxba kaa noqon mayso haddii aad ayaga lafdooda ka tagtaa salaadaadi waxba kaa noqon mayso ayagii sujuudisaawgooda hadda ka tagta salaadaadi waxba kaa noqon mayso wa hay-aatun wa nawcu thaani hay-aad nooca labaadna waa hay-aad iyo waxyaalo markaa ay ku tilmaameen hay-aad oo markaa qurux markaa u ah salaada minhaa waxaa ka mid a rafcu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u qaado xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkooda fii taxarumin xidhashada wa rukuucin iyo rukuucda wa rafcin minhu iyo ka toosidda laga toosayo waxaa sheekhu leeyahay raximahullah nooca labaad waa hay-aatun minhaa waxaa kamid a rafcu yadayhi labadiisaa kaf maaha gacmaho dhan kor la wada qaadi maayo waa kafaynkaasaa looga jeedaaye xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkooda aduu furuuca uda shaxma uduneeye furuuca uduneeye atraafa yani ayaa axaadiidu ay ku tibeen waxa weeye inuu markaa xadwa garubihiisa markaa muqaabilkooda inuu kor ugu qaado fii taxarumi markuu xidhanayo oo allahu akbar buu odhan markuu rukuucayo ayana allahu akbar buu odhan wa rafcin minhu markuu ka too toosayana yani samica allahu liman xamid ayuu dadka qaar baa saan u soo qaada laakiin loo soo qaadi maayo waa sidaa waxaana tilmaamaya xadiidka ibnu cumar ee bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan uu leeyahay ra-aytu rasuul lahi sala allahu alay slam maan arkay ida iftataxa salaa salaada marka uu furfuranayo rafaca yadayhi xadwa mankibayhi labadiisa gacmood ayuu kor u qaadaya muqaabilka garbihiisa meel la sima markaa garbihiisa marka atraaf alasaabic markaa dhagaha ayay la sinmayaan atraaf alasaabic acaali udunay dhagaha xagga u saraysay la sinmayaan suulashuna markaa shaxmati udunayhi ayay la sinmayaan dee raaxadii iyo halkaa calaacashuna waxay la sinmaysaa garabka maslooyinkaa markaa nusuusta ay tilmaantay sidaasay culimadu ku gulmiyeen waidaa araada an yarkac markuu doono inuu rukuucana ayadana sidaasuu odhan jiray wa bacda maa yarfacu ra'sahu min arukuuc marka uu rukuucda madaxiisa kor uga soo qaadana iyadana sidaasuu odhan jiray walaa yarfacu bayna sajdatayn laakiin laba soo dhexdooda ayaa gacmaha kor uma soo qaadi jirin ee waxay ku ekaydun halkaa meel afraad ayaa jirta iyadoo ilan doonto marka uu ka soo kacayo atixiyaadka hore ragcadaha labada atixiyaad leh ayaa iyaguna ku jira wallahu aclam desku halkaa inoo joogo